madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan oo saxaafadda la hadlay ayaa ka hadlay khasaarihii ka dhashay weerarkii hotel madiina ee ekis cascase ee magaalada kismaayo kaasoo ciidanka amniga ay soo afjareen ku dhowaad waa berigii waxaa dhimashadu ahayd labaatan iyo lix qof dadka dhintay ee aan ka soo qaadnay meeshii hoteelkii wax ka dhaceen dadkaasoo ay ku jireen jinsiyado kale oo aan soomaali ahayn markaan leeyahay aan soomaali ahayn dad soomaali oo jinsiyado wata dowlado kale ah sida saddex qof oo kenyaana hal qof oo kanadiyaana hal qof oo british watay laba maraykana iyo saddex tanzaniyaana dadkaasi waxay ka mid yihiin lix iyo labaatanka qof ee dhimashada waxaa kale oo dhaawac jiray konton iyo lix qof iyaga laftirkooda ay ku jiraan dad jinsiyado kala wata gaar ahaan qaar aan soomaali asalkooda ahayn oo laba shiinaysa ay ku jiraan oo kalluumaysataa dadkan waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo allaha caafiyo dadkana waxaan ka codsanaynaa inay ilaahay usoo bariyaan
khasaaraha dadka halkaasi ka soo gaaray ka sokow qaraxa ayaa burbur xooggan u geystay qaybo ka mid a hoteelka madaxweynaha ayaa sidoo kale u mahad celiyey ciidanka amniga jubbaland oo ilaa xalay dagaal adag kula jiray kooxihii hoteelka soo weeraray waxaan u mahad celinaynaa rabbulciza subxaanahu wa tacaala oo isagu ah ka qadaray in la badbaadiyo oo intaasoo nafood meesha laga badbaadiyo oo maanta wakhtigaas kooban in lagu soo xadido sababta u ahaa rabbi subxaanahu wa tacaala kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka amniga ee jubbaland oo aan odhan karayo waxay qabteen shaqo aada iyo aada u muhiima iyagiiyo saraakiishoodu taasoo u saamaxday iyadoo uunan ahayn qarax horay u badnaan jiray oo deegaankan ku badnaa inay haddana muddada ay ku soo afjareen ay sababtay inay ilaahay dadnimada uu siiyey iyo geesinimadooda iyo khibradooda ay shaqada u leeyihiin inay ku badbaadiyaanoo muddo yar ay ku soo afjaraan iyadoo ay ahaayeen afar qof waxaa fuliyey falka hal mid oo qaraxa watay oo gaariga qaraxa isku qarxiyey laba meyd ah oo la hayo meydnimadooda iyo hal nin oo dhaawac lagu hayo saddexdaasi ay ahaayeen nimanka dagaalamaya ee ku jiray waxaa ilaahay mahad celin aan kale ugu waxaynayaa iyadoo ay ahayd shalay maalin jimcaah oo dad aada u tiro badan ay galabta hoteelka oo cusub oo la xiiseynaya ay u joogeen sida khasaaruhu uu yahay iyo sida ciidanka amnigu ay uga qayb qaateen ay badbaadada intaa leeg ku timid ilaahay mahaddiisa ka sukow inay ciidankuna aada ugu mahadsan yihiin dadkuna aan is leeyahay wax badan bay ka qayb qaateen madaxweynaha jubbaland iyo qaar ka mid ah wasiiradiisa ayaa ilaa xalay lagu arkayey afka hore ee hoteelka la weeraray iyo sidoo kale isbitaalka weyn ee magaalada oo la geeyey dhaawacyo iyo meedadkii dadkii ku waxyeeloobay qaraxa waxaana isla duurnimadii maanta loo dhoofiyey dhaawacyadii cuslaa magaalooyinka muqdisho iyo nairobi qaraxa kismaayo oo ah noociisa kii ugu horreeya ee ka dhaca magaalada ayaa noqday mid dadka magaalada ku dhaqan oo aan horay u garanayn weeraradan oo kale ay ka argagaxaan waxaana madaxda sare ee jubbaland ay uga digeen shacabka marka ay dhacaan arrimahan oo kale reer kismaayo way ku cusub yihiin falalka sidan oo kale ah waxaan rabaa kow inay ciidamadu sameeyaan fojignaan dheeraada oo ay aada uga digtoonaadaan falalka argagixisoonnimo ee mar walba ay isku dayayaan inay sameeyaan iyadoo weliba ay ka faa'iidaysanayaan xilligan doorashooyinka iyo siyaasadda lagu jiro waxaan rabaa inay digtoonni badan la qaato hay-adaha amnigu ay shaqadooda labalaabaan shacabkana waxaan farayaa laba xaalo qodobka koowaad oo ah inay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay kala shaqeeyaan sidii horeba ugala shaqeynayeen xogta iyo marba wixii ay helaan ee dareenkooda ah qodobka labaadna inay tahay inay ka fogaadaan meelaha ay wax ka dhacayaan hadday wax dhacaan meeshay wax ka dhacaan inaan lagu soo didin oo sida shalay dhacday oo kale inay ciidamada ku cuslaato shacabka laftiisa kuwa bannaan ka imanaya inay badbaadiyaan oy ka badbaadiyaan sababtoo qof waliba meeshii oo dagaal ka socda oo qarax ka dhacay buu wuxuu rabaa intuu aado inuu isagu bal idhaahda ka soo warran maxaa la keenay nuux muuse birjeeb v o a kismaayo